taswiirta afar iyo labaatanaad markii waxyaalooyin badan ay dhaceen oo dad badinna u dhintay waxaa dunida yimid ciise masiix maalin maalmaha ka mid ah ciise masiix waxa uu watay saddex nin oo xirtiisa ka mid a oo lakala yidhaahdo butros yacquub iyo yooxana oo waxa uu aaday buurta dusheeda si ay u tukadaan xirtii waa ay daashay oo hurday oo markii ay soo kaceen ayaa waxa ay arkeen muuse iyo elijah oo la jooga nabi ciise oo waxa ay la hadlayeen ciise oo kala hadlayeen dhimashadiisa iyo sarakiciddiisa markii markaasi muuse iyo elijah ay diyaar u ahaayeen in ay tagaan ayaa butoro la hadlay ciise masiix oo ku yidhi sayidkiyow aad ayay u wanaagsan tahay inaannu halkan wada joogno aannu dhisno saddex teendhe mid adiga ah mid muuse iyo mid elijah marka ayay hogal timid oo iyagu qarisay markaasaa cod la hadlay iyagii kani waa aan kan jeclahay ee wiilkayga ah maqla isaga markay soo tooseen ayaa keliya waxay arkeen ciise masiix keligii saaxiib ilaahayga weyn wuxuu dhoror jeer ama marar badan ina tusay ciise masiix inuu yahay midka inoo imid ee inuuna badbaadiyo waxaa lagu qodbay istallaabta oo lagu dilay si uu markaasi dhiiggiisa noogu noqdo allabari ama abaalgud oo waa uu ka sara kacay dhimashadii si uu markaas inoo siiyo nolol daa'iman ah kitaabka injiilka ee rome waxa uu leeyahay waa aanu gaari weynay ilaah qudusnimadiisana waannu gaari weynay waa in aannu markaasi aqbalnaa inaannu dembiilannahay oo aannu ciise weydiisannaa inuu noo dembi dhaafo walaalayaal ama saaxiibayaal waxa wanaagsan in aannu ogaanno in ciise masiix innagu inoo dhintay ee lagu qodbay istillaabta si uu markaasu dembigeenna u maydho saaxiib ama walaal waxaan filayaa in aad dooratay isaga maanta walaal intaad taxanahan baranaysay waan hubaa inaad runta baratay waxaanan markaasi filayaa in aad maanta goosanayso in aad aaminayso ciise masiix inuu noqonayo midka badbaadihaaga ama kan markaasi adiga kuu dhintay oo waxa aan filayaa markaasi inaad isagu rumaysan doonto oo haddii aad rumaysatana dembigaadu uu maydhayo